waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha ku saabsan xajka sanadkan ay xujaayada ka tegayiin waddankan kenya xujaayada noola ogolaade oo hadda agreement aan kusoo sayngarayna waa afar kun caadi waddankan maxaa loo ogolyahaa xujaaya ilaa lix kun inay qaadaan laakiin weligooda may gaarsiinin meesha markaa sanadkan waa afar kun indheegada u hore oo xujaayada qaadi maxay bihi taarikh afar iyo toban waa wiig kadib indheegada u dambana waxaa la rabaa inay waddankan ka baxdo taariikh laba iyo labaatan dhibaatada waxaa weeye ilaa maaha dadkii afartii kun oo xujaay noola ogolaaday visada waxaa hele waa lix boqol xajkana nidaam buu ku dhisan yahaa oo minister of xaj sacuudi arabia government ay soo dejiyaan laakiin waa arkaysaa xajkii la rabay waktigan in la bilaabo oo la bogo waddamaha kale bishii shawaal damaashadeeda arrimaha xajka way bogeen laakiin kenya lix boqoloo visa unbaa hadda la bixiyey shalay hadda wasaaradda way soo hadashay maxay tiri maxaa u dambaysaa taariikh toddoba arbacada arbacada kadib maxaa la arkaa wasaaradda anay systemka ay xirto oo fiise dambeoo la bixini aan jirin marka waa arkaysaa dhibaatada ka imaanay afar kun oo xujaay ah oo rabaan inay tagaan laakiin lacagtii aan bixinin baasboorihii aan geynin lix boqol baa hadda gacanta ku haystaa visa marka maxaan codsanaynaa dadka muslimiinta raba inuu xajka aado lacagtii anay bixiyaan deg deg baasbooraha ay u geeyaan ajentyaashii sifa viisadii loo process garay maxaa dhacdaa badi borokaayaal fara badan baa ku jira dad maxaa jira baasbooraha dadka aruunayin oona agent ahayn baasboorihii bay gacanta ku hanyayin way reebayin maxay sugayin waxay leeyihin dhaaraha u dambe yaa la arkaa xajka anuu hoos u dhaco qiimihiisa taasna ma soconayso marka maxaan codsanaynaa xujaayda rabaan sanadkan inay tagaan lacagtan aad bixinaysiin oo sacuudi loo diri wiig bay qadatay macala lacagti waa dollar ega inta laga diro maxay mari new york new york maxay usii diri haddana sacuudi waddankana lacagta waqta la diri waa isniinta talaadada iyo arbacada keli mar hadday qamiis gaarto lacag lama diri karo xaggaasna qamiistii iyo jumcadii iyo sabti ma shaqeeyaan marka lacagtii wiig bay qaadan waa six working days six waaligaa fadhiisto kenya saddex beri baa la rabaa in lacagta la diri karo xaggaasna saddex beri afar beri markaa dhexdii ka bixi dadka maxaan ka codsanaynaa lacagaha ay bixinayeen degdeg inay u bixiyaan beriyaana maqlin xaj baa noola diida xaj wax kuu diida ma jirto wax muslimiinta u diida ma jirto adaa isku diiday nidaamka la deji baana raaco intaasoo milyon oo xujaaba adduunka imaani brograamyihii dadkii meesha joogi lahaayeen gawaaridii dowladda sacuudi baa waxaa ku shaqalay marka maadaama la ogeen cadadkiina inta imaani dejiskii programka la dejinaya way adagta hataa heemadaha aan la waayaa la arka oo niloo dhah way buxsata marka walaalahay maxaan ka codsanaynaa ninkii niyada gashay inuu xajka uu aado arbacada meeshii lagu gaaro allahu aclam system ma la xiri maynoo kordhin doonaan laakiin nimankii habeenii dhaarbo mar ay waraaqta soo qoraan mar cod ay soo duwan ministry of xajka wuu qaylinaya kenyana way u dambaysaa marka waxaan iiga codsanayaa ninkii rabo xajka inuu aado ajinti fiican baa joogaan ajintiya hala xiriir lacagta degdeg u bixiya lacagta hala helo visada gacantaada ku dhig